يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkeennii fii suurati nuur casharkeennoo caawa casharkii ugu dambeeyey suuratu nuur wuxuu ka hadlayaa axkaam aad u fara badan suuraddana sidaan horay u marn usoo marnay suuraddu waa suurad axkaam fara badan xugum ilaahay addoommadiisa uu soo dejiyey maslaxadoodana lagala hadlayo lagala talinaya ay tahay ilaah subxaanahu watacaala suuradda dhexdeeda uu ku sheegay casharka caawa suuradda ugu dambeeya axkaamaadu fara badan baa rabbi subxaanahu wa tacaala kaga hadlaya isti'daankii baa laga hadlaya oo markaa la yidhi inay idin idan weydiistaan carruurta aan qaangaarka ahayn iyo addoommada idiin shaqeeyo idinka addoommadiinna ah saddex wakti inay idin idan weydiistaan ayaa rabbina faray saddexdaa wakti wixii ka baxsanna wax dhiba aanay jirin idinka iyo iyagaba dhib aanay ku ahayn waxaa xigi doona carruurta hadday qaangaaraan in isti'daankooda uu noqonaya markaa isti'daan dadka kale la mid aho iska soo gelaynin iyagoo idan weydiisanin guriga aanay iska soo gelayn xijaabkii baa mar labaad lagu noqday qolo waxaa la sheegay dumarka ka mid ah xijaabkii laga khafiifiyey oo laga fududeeyey xijaabkii weynaa inay dejiyaan dhib dushooda uusan ku ahayn laakiin la sheegay in ay u fiican tahay in ay xijaabnaadaan waxaa markaa imaan doonto aayaddaa markaa rabbi subxaanahu watacaala laysa cala alacmaa ilaah kaga hadlaya qolo markaa dhib dushooda uusan saarayn haddaad dhibanaydeen waxyaabo fara badan loo kala cabsan jiray ilaahay subxaana wa tacaala takhfiif buu keenay qaabkaad cuntada u cuna lahaydeen baa rabbi subxaana wa tacaala ayuu qaabkaan u cuni lahayn buu noo tilmaamayaa gurya haddii lasoo galo salaan inay jirtaan rabbi subxaana wa tacaala noo tilmaamayaa takhfiif fara badan baa yimid waxaa xigi doona dadka mu'miniinta ah ee ahluliimaanka ilaahay subxaanahu watacaala tilmaam inuu ka bixiyey dadkaasoo la yidhi mu'miniinta dhabtiihi waxa weeyaan arrin dadkoo dhan kulmisaa markii loo joogo qolada aanan iska bixin idan la-aan laakiin rasuulka idan weydiista qoladaasaa mu'miniin ah rabbi subxaanahu watacaala weliba nabiga calayhi salaatu wasalaam amar la siiyo lil ilaahay dembi dhaaf weydii waxaa rabbi subxaanahu watacaala noo tilmaamayaa rasuulka marka loo yeerayo sidaan annaga isugu yeernoo kale inaanan rasuulka loogu yeerin islamarkaana agtiisa aan lagu dhawaaqin amarka rasuulka inaan la khilaafin haddii la khilaafana ciqaab imaanaya arrimahaasay aayaddu suuraddu qeybteeda ugu dambe casharkeenna caawa ay ka hadli doonaan waxaa aada muhiim u ah ilaahay dadkuu la hadlayo waa annaga amarkana waa amar alle xaggiisa ka yimid dhaqanka nala faraya waa dhaqan aada u qiimi badan ilaahay uu noo doortay aayaadka markii la fahmo in la dhagaysto laga tagaa in aanay noqonin laakiin la dhaqan geliyaa qoys walba arrintaa uu ka bilaabo sida ilaahay ula talinayo maslaxadooda inuu ku dhaqmo aada bay muhiimu tahy qaala tacaala rabbi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyayow liyasta'dinkum ha idin idan weydiisteen aladiina dadka ha idin idan weydiisteen malakat ay hanatay aymaanukum midigyaalkiina oo addoommada idin ah waaladiina kuwiina ha idin idan weydiisteen lam yabluguu aan gaarin alxuluma qaangaar aanan gaarin oo minkum idinka xurta idin ka mid ah halaata maraatin saddex goor ha idin idan weydiisteen saddex goor ha idin idan weydiisteen baa rabbi subxaanahu wa tacaala nagula talinaya saddexdii goor waa waa goorma min qabli salaati alfajri salaada subax horteed markay idin soo galayaan ha idin idan weydiisteen labo waxiina tadacuuna marka aada dhigaysaan hiyaabakum dharkiina min adahirati hargalmo daraaddeed aada u dhigaysaan qorax kulayl iyo hargalmo daraaddeed aada dharkiinii u dhigaysaan markaana ha idin idan weydiisteen wa min bacdi salaati alcishaa'i salaada cisho markii la dukada wixii ka dambeeyay hadday idin soo gelayaanna ha idin idan weydiisteen halaatu cawraatin saddex cawra cawrayaal saddex ah bay lakum idinka idin tahay wixii ka dambeeyaana laysa ma ahaanin calaykum dushiinna walaa calayhim adeegtada idinka idin shaqaynaysaa dushooda ma ahaanin junaaxun dembi bacdahunna saddexdaa goor wixii ka dambeeya maxaa yeelay dawaafuuna kuwa wareegid badan weeye calaykum dushiina ku wareegaya bacdukum qaarkiin ayaa calaa bacdin qaarka kale dushiisa ahaadayoo idinkii dad markaa kala maarmama ahaydinoo dad isku dhex jiraatiin kadaalika sidaasa yubayinu allahu alla u caddaynaya lakum idinka al aayaati aayaadkii ilaahay idinku caddaynaya wallahu rabbiga xaqa lagu caabudaa caliimun alla aqoon badan weeye xakiimun maamul wanaagsan axkaam cajiibaha rabbi subxaanahu wa tacaalana faraya axkaamtan ma aha sheeko dad ay sheegeen laakiin qowlullahi caza wajalla kalaamullaahi wey dadka lala hadlayana waa dadka mu'miniin yaa ayuha aladiina aamanuu bay arrintu ka bilaabatay marka haddaad mu'min tahay si aayaddan aada u dabaqdo in aad ka bilowdo qoyskaaga wey dadka lala hadlaayo waa mu'miniinta waxa hadlaayaana waa rabbi tababarkan hala qaato maslaxaddeenna nagala talinaya rabbi subxaanahu wa tacaala amar buu bixiyey amarkan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bixiyey baa waxaa rabbi uu leeyahay saddex goorba yaysan idiin soo gelin dadkan idin adeegaya hadday yihiin addoommo iyo carruurta aanan qaan gaarin oo idinka xurta idin ka mid ah marka ilmahaada haddaanay qaan gaarin carruurtaada qaangaar aanay ahayn addoommo kuu adeegaana aada leedahay addoon baa meesha rabbi subxaana wa tacaala waladiina malakat aymaanukum ba ala yidhi saddexdaas goor inay kuu soo galaan looma baaha waa hadday soo gelayaanna way idan weydiisanayaan cilladana rabbi subxaanahu wa tacaala waa noo tilmaamay cilladana rabbi subxaanahu wa tacaala waa uu noo tilmaamay saddexdaa goor waa inay soosoo idan weydiisaan hadday imaanayaan min qabli salaati alfajri salaada subax inta aan la dukanin ka hor carruurta aan qaan gaarin iyo addoommadiina markay idin soo gelayaan idan la-aan ma soo geli karaan idiinma soo geli karaan marka labaad dharka markaad iska dhigaysaan oo hargalmo ay tahay oo xilli kulayl ay tahay shaqada laga yimid oo qayluulashada lagu jiraa wakhtigaas iyada ana dharkii cuslaabaa la yska dhigay dhar khafiifa baa la xiran yahay ilmaha aanan qaangaarin iyo addoommada idiin shaqeeya idiinma soo geli karaan idin la-aan marka saddexaad salaada cisho haddii la dukado waa la dhar dhiganayaa dharkii baa la fududaysanayaa jiif baa la isu diyaariyey sidaa daraaddeed carruurta aanan qaangaarin iyo addoommada idiin shaqeeyaa idiinma soo geli karaan sababka markaa lagu yidhi baa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi halaathu cawraatin cawrayaal saddex ah ayay idiin yihiin lakum idinka maxaa yeelay tababarkana way ka mid tahay oo carruurtii baa lagu tababarayaa isla markaa akhlaaqdii baa laftoodii la baraya mararka qaar ma wanaagsana carruurta adoo qaawan inay kuusoo galaan anor khafiifa qaba iyagii laftoodina dhaqan wanaagsan in la baray u tahay dhaqan wanaagsan in la baray u tahay idinkana idiima fiicna sidaa daraaddeed baa waxaa la doonayaa carruurtii aan qaangaarka ahayn iyo addoommada shaqeeya oo idinka aada leedihiin saddexdan wakti in la baroo la yidhaahda ma soo geli kartaan haddaad soo gelaysaana idan baad weydiisanaysaan guriga intaad soo garaacdaan baad leedihiin ma soo geli karna maxaa yeelay cawrayaal ba idinta saddexdaa wixii ka dambeeya rabbi wuxuu yidhi wax dembi a dushiina ma ah hadday idiin soo galaan iyagana dembi kuma aha adeegtadii carruurtii yaraydoon qaangaarin idinkii markaa waalidka ahaana dhib idiinma aha oo dembi idinkuma aha maxaa yeelay waa kuwa ku wareegid badan dushiinna adeegoodaadan ka maarmin shaqadoodiibaadan ka maarmin waxqabadkoodiibaadan ka maarmin kuwa isku dhex jiraa tihiin bacdahunna saddexdaa waqti wixii ka dambeeya haddii ay soo galaan wax dembi maaha mar kastay soo geli karaan amaa laakiin saddexdan waqti idan la-aan ma soo geli karaan oo rabbi wuxuu yidhi liyasta'dinkum ha idin idan weydiisteen baa rabbi subxaanahu wa tacaala yidhi amaa saddexdan waqti wixii ka dambeeya tawaafuuna calaykum ayaa rabbi yidhi maxaa yeelay bacdukum calaa bacdin qaarkiin baa qaarka kale ku dul wareego oo oo qaarkiin baa qaarka kale dushiisa ahaadayo bimacnaa waa isku dul wareegtaan oo kuwaad ka maarantaan maho mar walba way idinku dhex jiraan waa adeegtadiinni waa carruurtiinni saddexdan waqti wixii ka dambeeya wax mushkilad male xilli walba day soo jiraan laakiin saddexdan waqti waa saddex waqti oo dharbedelasho ah jiib laysu diyaariyey sidaa daraaddeed ma habboona idin la-aan in ay soo galaan wax wanaagsan ma iyadoo lagu bilaabay ilaahay amarkiisa lagu bilaabo dadka lala hadlayana dadka mu'miniinta ayihina liyasta'dinkum rabbi yidhi ayaa waxaa lagu gebagabay aayadda lagu dhammeeyey kadalika yubayinu llahu lakum ulaayaati wallahu caliimun xakiim sidaas ayaa rabbi idinku caddaynayaa aayaadkiisii maslaxaddiinna idinku isagoo idin sheegaya ilaahay subxaanahu wa tacaala danahiina idinkala hadlayo idin danaynayo ayaa rabbi wixii danihiina iyo aayaadkiisiibuu sidaa idinku caddeeyey rabbina waa alla aqoon badan maamul wanaagsano sidaan uu wax u maamulay si xigmadi la socota idinkana maslaxadiina ay ku jirta ah aqoon badanoo xaaladiinoo dhan la socday waxaad samaynaysaan amarka laydiin faray inaad qaadanaysaan in kale sidaasaa rabbi subxaanahu watacaala naleey waidaa balaga alatfaalu minkum alxuluma falyasta'dinuu waidaa goorta balaga ay gaaraan balaga alatfaalu caruurtii ay gaaraan oo minkum idinka idinka mida alxuluma qangaar falyasta'dinuu ha idan weydiisteen kamaa sidii si lamid ah ay idan weydiisteen ista'dana ay idin dalbayeen aladiina kuwa min qablihim iyaga ka horreeyey kadalika sidaasaa yubayinu llahu alla caddaynaya lakum idinka idin caddaynaya aayaatihi aayaadkiisa wallahu rabbiga xaqa lagu caabudaana caliimun alla aqoon badanoo xakiimun maamul wanaagsan wey xikmad badan sidoo kale ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala amar kalena siiyey amarkaana la siinaya ilaahay subxaanahu wa tacaalana faraya waa talo ilaahay noo soo jeedinayo maslaxadeennana ay ku jirto waxaan soo marnay suuradda qaybaheedii ugu horreysa waxaan ku soo marnay qaabka guryaha loo galo ilaahay subxaana wa tacaala inuu nooga warramay isagoo dadka mu'miniinta alla hadlayaa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan gayra buyuutikum xataa tasta'nisuu wa tusallimuu calaa ahliha dalikum khayru lakum lacalakum tadakaruun fain lam tajiduu fiiha axada falaa tadkhuluuha xataa yu'dana lakum wain qiila lakum urjicuu farjicuu sidaa daraaddeed carruurtii yaryarayd ee aan kaan gaarin ilaahay waa uu ka hadlay waxaa la yihi saddex waqti oo keliya ayaana idin soo geli karin inta kale waa idinku dolu wareegi karaan waana idin soo geli karaan waxaa markaa laga hadlayaa carruurtii qaan gaartay ayaa markaa laga hadlaya hadday qaan gaaraan idan la-aan ma soo geli karaan way idan weydiisanayaan sidii kuwa ka horreeyey u idan weydiistaan kuwii ka horreeyey lababa waa noqon kartaa dadkii waxay la mid noqonayaan kale ee la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan gayra buyuutikum xataa tasta'nisuu watusallimuu calaa ahliha sidoo kale carruurta hadday jiraan carruur iyaga ka waaweyn oo qaangaar ahaa oo waddadaa maray ku yaryara hadday soo qaangaareen kuwaa ka horreeyey waddadii ay mareen way marayaanna way dhici kartaa inay ta sidaa daraaddeed baa waxaa la doonayaa carruurtu hadday qaangaaraan guriga dadkaa kale ee laa tadkhuluu buyuutan gayra buyuutikum la yidhi siday u idan weydiisanayeen ayay u idan weydiisanayaan guriga aabihii hadduu yahay markuu soo galayo waa idan weydiisanaya guriga hooyadii hadduu yahay waa idan weydiisanaya guriga walaashii hadduu yahay waa idan weydiisanaya mar hadduu qaan gaaro mar hadduu qaan gaaro amarkaasaa yimid aadaab ilaahay subxaana watacaalaana barayaw laakiin intuu iska soo galo dalaq iska yidhaahdo wax walbuu guriga dhexdiisa ugu imaan karaa xaalad walbaa jiri kartaa qofku waxaa la doonayaa had iyo jeer inaan meel xun la taagnaanin khaladaadna aan la gelin yaxyaxna dhicin waxaa la doonayaa si aadaab ah oo akhlaaqi ku jirto islaamnimo ah guryaha in lagu soo galo la garaaco la idan weydiisto haddii la ogolaado soo gal la yihahdo uu soo gala haddaan soo gal la dhihina dib uu isaga noqdo oo noqon la yidhahdo saas wey waydaa goortii balaga aladfaalu carruurtii ay qaan gaaraan minkum idinka idinka mid a carruurtii ay gaaraan oo minkum idinka idinka mid a alxuluma qaangaar falyasta'dinuu ha idan weydiisteen oo ha ogolaasho weydiisteen kama sta'dana siday u ogolaasho weydiisteen aladiina kuwa min qablihim iyaga ka horrey kadaalika sidaasa yubayinu allahu alla caddaynaya lakum idinka aayaatihi aayaadkiisa idinku caddaynaya wallahu rabbiga xaqa lagu caabudaana caliimun alla aqoon badano xakiimun maamul wanaagsan wey wlqawaacidu min annisaai alatii laa yarjuuna nikaxan falaysa calayhina junaxun waalqawaacidu kuwa fafariistay oo min annisaa'i haween ka mid ah allaatii kuwaasoo laa yarjuuna aan rajaynaynin rajo ka qabinin quu daraynaynin nikaaxan guur falaysa ma ahaanin calayhina dushooda an yadacna in ay dejiyaan fiyaabahunna dharkooda gayra mutabarijaatin kuwa ismuujinaya kayrkood iyagoo ah biziinatin qurux isu muujinaya wa an yastacfifna inay is ilaaliyaan oo ay dhowrsanaadaan oo xijaabkooda qabaanba khayrun u wanaag badan lahunna iyaga wallahu rabbiga xaqa lagu caabudaa samiicun alla maqnid badan caliimun aqoon badan wey aayadan xijaabkii bay ka hadlaysaa dad gaara bayna tilmaantay rabbi wuxuu yidhi kuwa fafariistay xijaabkan la takfiifinayo waa kee qolada laga takfiifinayana waa kuwe maxaase u wanaagsan oo u khayr badan qolada la tilmaamayo waa haweenka fa fariistay maxay ka fariisteen waxay ka fariisteen xaylkuma xayl kuma dhacayo dhiig kuma dhaco oo dhalmo rajo kama qabaan oo galmo rajo kama qabaan galmo rajo kama qabaan wax galma ah guur ma aha wax galma ah rajo kama qabaan dhiigna rajo kama qabaan oo waa ka go-ay dhalmana waa ka go-day in la guursado iyo galmana rajo kama qabaan waa yeel waxay noqotay da-ah dumarka heerkaa markay gaaraan guur rajo aan ka qabin dushooda ma aha xijaabkii koro in ay iska dhigaan xijaabka ay dhigayaanna waa kee xijaabka ay dhigayaan waa xijaabkii weynaa ee dusha ka saaraa ee madaxa kasoo degay ilaa iyo lugaha socday ilaa iyo hoos tagaayo dhulka tagaayay kanay dejinayaan waa kaas isaga oo laga fudaydiyey oo la yiri dushooda dembi maaha dee xijaabkaa dhigaan xijaabka kaas wey laakiin maxay qabaysaa waxay qabaysaa maradeedii hoose cambuurkeedii weynaa iyo madaxsaarkeedii iyo maaragtay alaabteedaas hoose way qabaysaa laakiin kan laga takfiifiyey waa midkaan isaga ah xijaabkii weynaaye ee maxaa yeelay kaa hoose haddayba dhigto waa qof qawni qof qawni inuu socdaa lama ogola kaa hoose hadday dhigto waa qawni amaa laakiin kan laga fudaydiye laga takfiifiyey waa kii weynaa ee kore ee rabbi yidhi yudniina calayhina min jalaabiibihina kaa isaga ah inay dhigto dembi dusheeda ma aha laakiin bishuruud shuruud waxay tahay laa yarjuuna nikaaxan alqawaacid kuwa fariistay dhiiggii ka go-ay dhalmadii ka go'day waxaa laga yaabaa iyadoo dhiiggii ka go'ay dhalmadiina ka go'day oo dhalmadii dhammaatay in haddana qof loo xilanayo iyadana xilashala ay ayaa suuragal laakiin waxaa laga hadlaya iyadoo dhiiggii ka go'ay dhalmadiina ka go'day ayaa qof damac laga la damaacinayo iyadana wax damaacinaysa inay tahay suuragal ay laakiin waxaa socda laa yarjuuna nikaaxan guurba rajo aan ka qabin galma rajo aan ka qabin ka kuusatay dhankaasoo dhan ka hawa dhigtay taas waytan laga hadlayo xijaabka korayna dhigaysaa waa xijaabkii weynaa maxaa yeelay kan hoosday dhigto qofku hawn bay noqonaysa kan koro wey kan rabbi subxaana watacala u kacad laakiin maxaa haddana loo dabamariyey waxaa loo dabamariyey wa an yastacfifna khayrun lahuna iyo hayra mutabarijaatin biziina iyadoo dharkaa dhigtay hadday qurux muujinayso sida kuwa maanta jira qaarkood maanta waxaad arkaysaa islaanta iyadoo da toddobaatan gaartay ayaa waxaad arkaysaa markay meelaha qaar aadaysa ama arooska aadayso waa qof da-a toddobaatan iyo toddobaatan iyo xoogaa gaartay ama ku dhadhowba markay aroos aadayso ama meelo aadayso nooc kaleba iska dhigayso sagaal iyo toban shay ismarisay jirkeedii oo dhan dahab ka dhigtay rajaa ku jirtay weli maxaa yeelay dayka rajo ku jir waxama samayn lahay ha lagu arko hayra mutabarijaatin biziina rabbi subxaana watacala yir shuruud wey hadday ismuujinayso xijaabkeeda qabaysaa looma ogola looma ogola maxaa yeelay sharcigu waa waadix sharcigu waa waadix waa cad yahay labadaas shuruudood markii laga helo hayra mutabarijaatin biziina hayra mutabarijaatin biziina iyo inaysan rajo ka qabin wax guur ah labadaa markii laga helo falaysa calayhina junaaxun an yadacna hiyaabahuna dembi dushooda ma aha markii labadaas shuruudood laga helo amaa laakiin hadday mutabarijat ay qurux muujinayso dharba dharkuu ka qurux badya intay soo qaadato israrayso qurux raadinayso wax marmarsanayso weli rajaa jirtee xijaabkeedii bay qabaysaa waxaan looma baahan hadday samaysana khalad bay ku jirtaa ilaahayna wuxuu yidhi hayra mutabarijaatin biziina amaa laakiin maanta khaladaadka jiro markayba heerkaas gaartaaba haddaan adduuyu cusboonahay bay leedahay heerkaas markay gaartaa ay leedahay haddaanba adduunyadu cusboonahoo haddaan buu soo jeestay wixii hadda ka horreeyay carruur iyo hawlo iyo wax korin iyo waxbaa lagu mashquulsanaayo haddaan buu soo jeestay taasi khalad wey lamana ogola hayra mutabarijaatin iyo laa yarjuuna nikaaxan markii la helo ayaa waxay imaan kartaa falaysa calayhina junaaxun an yadacna hiyaabahun ama laakiin hadday waayeel noqoto ismuujinayso lama ogola lama ogola ee ay tahay cajuuzun تمنت أن تعود صبية وقد ذبل الخدان واحدودب ظهر فراحت إلى العطار تبغي شبابها وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر markuu ka hadlay شhacir iyadoo waayeel hoda noqotay dhabarkeedii soo jaray daanakeedii tutubmeen ayaa waxay raadinaysaa dhallinyaranimo inta iscadriso isburfumiso iscarfiso ay dibadda u baxaysaa taasoo kale looma ogolay isxijaabaysaa maxaa yeelay mutabarijow ilaahayna raalli kama ah da'daas iyadoo ku jirta haday dhaqankaas bilowdo rajaa jirto way markaa waxbay fasahaadinaysaa xijaabkeedii bay qabaysaa mana dhigi karto ama laakiin haddii mutabarijo aanay ahayn oo aynan ismuujinaynin guurno iyo galmo raje ka qabin xijaabka intiisii kore waa dhigi kartaa laakiin alla maxooge wa an yastacfifnaa khayrun lahum inay dhowrsoonaadaan oo ay xijaabkooda qabaan say xijaabkeeda u qabto godka ay la gasho taasaa u fiican taasaa u fiican marka maxay ku diidaysaa doorashada ilaahay uu dooro waan yastacfifna khayrun lahuna inay qaadato khayrkaas taasaa u wanaagsan ilaahay uu yidhi inay qaadato ayaa aada usii fiican ama laakiin labadaas shuruudood haddii laga helo hadday dhigtaa dembi dusheeda maho iska fududayso walqawaacidu kuwa fa fariistay ka fariistay xaydii dhalmo iyo galmo midna ka fariistay oo min annisaa'i dumarka ka mid a allatii kuwaasoo laa yarjuuna aan quu daraynaynin nikaaxan guur falaysa ma ahaanin calayhina dushooda junaaxun dembi an yadacna inay dhigaan hiyaabahuna dharkooga hayra mutabarijaatin kuwa ismuujinaya hayrkood ah iyagoo aan ismuujinaynin wey ismuujinaan ujeedin biziinatin qurux wa an yastacfifna inay dhowrsoonaadaan ayaa khayrun u wanaag badan lahuna iyaga wallahu rabbiga xaqa lagu caabudaa samiicun alla maqlid badan caliimun aqoon badan wey laysa ma ahaanin cala alacma indhoolo dushiisa ma ahaanin xarajun dhib iyo dembi walaa cala alacraji midka naafada ahna dushiisa ma ahaanin xarajun dembi walaa cala almariidi midka xanuunsanayana dushiisa ma ahaanin xarajun dembi iyo dhibaato walaa calaa anfusikum nafafyaalkiina dushoodana ma ahaanin dhib an ta'kuluu inaad cuntaan dhib idinkuma ah min buyuutikum guryihiinni xaggooga aad ka cuntaan ow buyuuti aabaa'ikum aabbayaalkiin guryahooda aad ka cuntaan ow buyuuti ummahatikum hooyooyinkiin guryahooda aad ka cuntaan ow buyuuti ikhwaanikum walaalihiin gurigooda ow buyuuti akhawaatikum walaalihiin ow buyuuti ikhwaanikum walaalihiin ragga a gurigooda ow buyuuti akhawaatikum walaalihiin dumarka a gurigooda ow buyuuti acmaamikum adeeradiin gurigooda ow buyuuti cammaatikum eedooyinkiin gurigooda ow buyuuti akhwaalikum abtiyaaladiin gurigooda ow buyuuti khaalaatikum habaryaryaalkiin gurigooga aad wax ka cuntaan ow ma shay inaad cuntaan malagtum ay hanatay aada hananteen mafaatixahu furayaashiisa ow sadiiqikum saaxiibadiinna guryahooga laysa ma ahaanin calaykum dushiinan junaaxun dembi an ta'kuluu inaad cuntaan jamiican dhammaantiin si wada jir ah in intaad ku soo wada ridataan aad u cuntaan ow ashtaatin ow ashtaatan idinkoo kala tagtagsan aad cuntaan faidaa dakhaltum haddaad gashaan buyuutan aqalla haddaad gashaan fasallimuu salaama calaa anfusikum naftiina taxiyatan salaan min cindi illah alla agtiisa ka ahaato mubaarakatan la barakeeyey ayibatin wanaagsan kadalika sidaasaa yubayinu allah alla cadaynaya alla uu cadaynaya lakum idinku idinku cadaynaa alaayaati aayaadka lacalakum mudnaantiina markaa tacqiluuna in aad garataan aayadda waxay noo tilmaamaysaa takfiif baa yimid culays haystay dadka muslimiinta rabbi subxaanahu watacaala ka fududayy shareecadeennaana sideedaba rabbi subxaanahu watacaala waa shareeca u noo fududayy wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj baa rabbi subxaanahu watacala yuriidu allahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra yuriidu allahu an yukhafifa cankum wakhuliqa alinsaanu daciifa ilaahay subxaanahu watacaala shareecadii nagu noo soo dejiyey rasuulkiina lagu dejiyey baana loo fududayna aayadan iyada ah dhowr micno ayay xambaarsan tahay ama dhowr aqbaal bay mufasiriintu leeyihiin qeybteeda hore rabbi subxaanahu watacaala iyo unoo tilmaamay mufasiriintu qaar waxay leeyihiin haddii dagaal iyo jihaad la geli jiray duulaan la aadi jiray dadkan indhahara dadka xanuunsanaya dadka naafada ah ilaahay subxaanahu watacaala jihaadka waa ka takhfiifiyey sida suuratu lfatxi iyo suuratu tawba ilahay subxaanahu watacala uu noogu sheegay dadkan aan heli karin wax laysa cala alacmaa xaraju walaa cala alacraji xaraju walaa cala almariidi xaraj waman yutic illaha warasuulahu wataa suuratu lfatxi kusoo marna wa fii suurati tawba laysa cala alducafaa'i walaa cala almarda walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xarajun idaa nasaxuu lilahi warasuulihi maa cala almuxsiniina min sabiil waata rabbi subxana watacala noo tilmaamay qaar baa mufasiriintu yidhi sidaa daraaddeed midkaan indhahala jihaad waajib kuma iyo dagaalanka midkan sidoo kale naafada ah in la boodo la dhacaa la doonayaa isagana sidaas oo kale midka indhahala en waxba arkaynin isagana sidaas oo kale qaarna waxay leeyihin may sidaas ma ahee waxaa jirtay dadkan saxaabada ayaa waxaa jirtay dadkan indhahala iyo dadkan naafada ah markii cuntadii iyo wax la cunayo ayay dhibsadeen dhibsiga ay dhibsadeenna wuxuu ahaa amaa xaq idin raacaa tii baa laga takfiifiyey tii baa laga takfiifiyey sidaas oo kale waxaa iyadana mufasiriintu qaar ay leeyihin markii jihaadka la aadayay baa ragga saxaabadii iyo dadkii muslimiinta ahaa ka mid ah dadkan xoogaan naafadahen jihaad ka aadaynin bay hantidoodii uga tageen furiyaashoodii u dhiibteen ammaanadii u dhiibteen waxna u fasaxeen dadkiibaa xoogaa dhibsado markaa dad jihaad aaday xoolahoogii wuxoodii maad markaa wax ka cuni kartaan iyagoo loo fasaxay tiibaa takfiif yimid mid kastoo ay ahaataba shareecadeenna rabbi subxaanahu wa tacaala sahlanaanteeda iyo sida ilaahay uu noogu naxariistay ayay aayaddu tilmaamaysaa hadday jihaad tahayna qoladan waa laga takfiifiyey hadday tahay dadkan iyaga xaqooga amau idiin raacaana waa laga takfiifiyey hadday tahay ammaanadiio loo dhiibtay iyaga ay dhibsadeenna iyagii waa laga takfiifiyey sidaas oo kale ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu noo tilmaamayaa waxaa rabbi subxaanahu wa tacaala uu noo tilmaamayaa inaan wax wada cunno saaxiibkaa gurigiisa aada wax ka cunto meelaha adiga mas-uulka aad ka tahay sida dukaamadii iyo howlihii furahoodii aada haysaa ama guriga furihiisa aada haysaa fasaxna aada u haysataa inaad wax ka cuntaa dembi inuusan hayn saaxiibka aad ku kalsoon tahay adigana kugu kalsoon gurigiisa inaad wax ka cuntaa dembi inaysan kugu hayn intaa timaado aad ka qadayso wax dhiba inuusan ku jirin wax dhiba inuusan ku jirin weel inaad wax wada ridataan afarta koona aad ka martaan ood wada jir u cuntaanna sidaas oo kale dhib idinkuma ama idinkoo kala tagtagsan intaad kala gurataan qof walba wixiisa intuu qaata saxankiisa ku qaata laakiin waxaa fiican in la wada cuno guryo markii la gelayo rabbi wuxuu yidhi salaama naftiina salaamta lagu salaamayaa waa tee assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu waana tan lala faray shareecadu ammaantay qur-aanka ku soo aroortay nabiga calayhi salaatu wasalaam na faray taas iyada ah wey salaamtaas iyada ah ee assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh taas weeye tan la doonayo maxaa yeelay qofkan waad u ducaysay ilaahay subxaanahu watacaala baad u bariday oo waad u ducaysay isna ducuu kugu jawaabay farxad baa laga helayaa ajir baa laga helayaa adigii salaamo u duceeyo nabadgelyo iyo naxariis alle ugu duceeyo ilaahay barakadiisa isna uu kugu soo celiyo ducadii aad heshay adigii salaamay ajir aad leedahay isna ajir ou leey khayrkan faraha badan layuu idin dhaafine had iyo jeer markii layse salaamayo waxaa fiican assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu in lays yidhaahdo laakiin lama gartee qaar baa yidhi waa salaan carbeed diintaysan war u haynin sunnada inay ku sugan tahay ayaysan war u haynin ilaahay qur-aankiisa inay ku sugan tahay ayaysan war u haynin markaasaa iyagoo ka cararaya arrintaas waxay ku dhaceen in ay markaas sameeyaan ilaahay aayaadkiisa sunnada nebiga in ay ku jeesteesaan in badan baan aragnay qaar ku leh assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh markaad tidhahdo subax wanaagsan buu ku leey ama galab wanaagsan buu ku leey war bal iska warran buu ku leey adna assalaamu calaykum waraxmatullah war salaamta aan ku salaamay waa salaam fiicane ilaahna wuxuu yidhi waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha awradduuha awradduuha maxaa dhacay waxaad igu salaamtay waa maxay adigaba salaan carbeed baad igu salaantay iska warrun bay lamid tahaye ama subax wanaagsana caadi adna subax wanaagsan idha buu ku leey jaahilnimada iyo dhibaatada ay leedahay arag ilaah salaantan uu noo tilmaamay ee uu yidhi taxiyatan mubaarakatan tayibatan inta isu raacday arag salaan la barakeeyey wanaagsan qur-aankii bay ku taallaa taasaa la doonaya in laysku salaamo wanaagna laga helayaa khayrna laga helaya laysa ma ahaanin cala alacma indhoolo dushiisa xarajun dembi walaa cala alacraji midkan naafada ah ee jiiska dushiisana ma ahaanin ama gacmaha la-aad ama lugaha xarajun dembi walaa cala almariidi kan xanuunsanayaana dushiisa ma ahaanin xarajun dhib iyo dembi walaa calaa anfusikum nafafyaalkiina dushoodani ma ahaanin an ta'kuluu inaad cuntaan dhib idinkuma ahan min buyuutikum guryihiina aad ka cuntaan oo buyuuti aabaa'ikum aabbayaalkiin guryahooda aad ka cuntaan oo buyuuti ummahatikum hooyooyinkiin guryahooga aad ka cuntaan oo buyuuti ikhwaanikum walaalihiin ragga gurigooda aad ka cuntaan oo buyuuti akhawaatikum walaalihiin gabdhaha gurigooda oo buyuuti acmaamikum adeeradiin guryahooga oo buyuuti cammaatikum eedooyinkiin guryahooda oo buyuuti akhawaalikum abtiyaaladiin gurigooga oo buyuuti khaalaatikum habaryaryaalkiina gurigooda ow maa shay aada wax ka cuntaan malagtum ay hanatay mafaati aada hanateen dhe mafaatixahu furayaalkiisa ow sadiiqikum saaxiibayaalkiin guryahooga inaad ka cuntaan dhib idinkuma aha laysa ma ahaanin calaykum dushiinan junaaxun dembi an ta'kuluu inaad cuntaan jamiican idinkoo wada jira ow ashtaatan idinkoo kala tag tagsan laakiin sida soo aroortay sunnadana ku soo aroortay in la wada cuno ayaa wanaagsan fa idaa dakhaltum haddaad gashaan buyuutan guryo fasallimuu salaama calaa anfusikum nafafyaalkiina taxiyatan salaan min cindi illaahi alla agtiisa ka ahaatay mubaarakatan la barakay maxaa jira cuntada markii la wada cunaayo faa'iidaadu fara badan baa jirta barakaa jirta isla markaa maxaa jira midkan cuntada dikri bay leedahay ixaq lagu cuna ayaa jirta markii ay dhammaanay markii ay dhammaato ee laga baxo xaq bay leedahay markii la bilaabayo xaq bay leedahay intii lagu guda jiro aadaab baa jirta haddaad keligaa tahay wax badan inaanad xusuusan baa dhici karta laakiin haddii lagula cunayo qofkii isagoo markaa aanan ku dhihin hadduu hortaada ku yidhahdo adna waad leedahay laakiin keligaa markaa tahay gooni baad u baxday barako fara badanna waa jirtaa in lawada cuno sidaasay ku wanaagsan tahay fa idaa dakhaltum buyuutan fasallimuu calaa anfusikum taxiyatan salaama min cindi illah alla agtiisa ka ahaatay mubaarakatin la barakay طيبة وناك بدن وناكسن كذلك سداسا يبين الله ألا عدينا لكم إذك الآيات إذن كعدينا لعلكم من دانتين تعقلون إن آد قرتان إنما وحكا لمئه المؤمنون مؤمنين ضدك مؤمنين أو حويا وحكا المؤمنين مجرى وحا مؤمنين الذين ضدك آمنوا رميي بالله الله رميي ورسوله رسول في سر رميي وإذا قرت كانوا أي هذا معه رسولك لجريديس على أمر arrin dushiisa ay ahaadaan jaamicin kulmiya dadkoo dhan kulmiyo ka dhexeeya markay ahaadaan lam yadhabuu aanan tegin ma tagan xataa intii yasta'dinuuhu rasuulka ay ka idan weydiistaan ina aladiina kuwa yasta'dinuunaka ku idan weydiisanaya rasuul allow ulaa'ika kuwaas aladiina dadkii wey ulaa'ika kuwaasa aladiina dadkii ah yu'minuuna rumaynaya billaahi rabbiga xaqa lagu caabudaa warasuulihi rasuulkiisa rumaynaya kuwa alla rasuul rumeeya waa kuwa fa idaa goorta ista'danuuka ay ku idan weydiistaan libacdi sha'nihim danahooga qaar fa'dan u idin oo u ogolaaw liman ruuxa shi'ta aad doontid oo minhum iyaga ka mid ah wastakfir alla u dembi dhaaf weydii lahum iyaga wastakfir u dembi dhaaf weydii lahum iyaga allah rabbiga xaqa lagu caabudaa in uu dembi dhaafo ilaahay u bari in allaha rabbiga xaqa lagu caabudaa hafuurun alla dhaafid badanoo raxiimun naxariista wey aayaddu waxay tilmaamaysaa dhowr arrimood awalan mu'miniinta alla rumeeyey rasuulkiisa rumeeyey tilmaamaha lagu yaqaano waxa weeyaan kuwa alla rasuul rumeeyo si daacad uu rumeeyey ma aha inay afka ka rumeeyeen qalbiga ay ka diideen sidaa xaali soo marnay sidaan xaali soo marnay ee ay yidhaahdaan aamanaa biاllahi wabirasuuli aamanaa biاllahi wabirasuuli in ay yidhaahdaan uma yatawalaa fariiqu minhu taa lama ogola in ali rasuul inta la rumeeyo haddana laga jeesto sababkeeduna waxa weyan taas waxaa keenaya haddii ali rasuul afka intaad ka rumaysa xugumkii ay ilaahay uu soo dejiyo rasuulkiisa loo soo dhiibayna qalbiga aad ka jeediso ee dhaqan aad ka dhigi weydo iimaan maaha laakiin qofka iimaankiisa waxaa lagu gartaa waxaa ka mid a inuu alle rasuul daahiran wa baatinanba u rumeeyo alle waxaan uu soo dejiyo rasuulkiisa uu la yimidna lagu qanco taas iyada awey lagana dambeeya rasuulka isla markaa rasuulka markay la jiraan arrin dadka ka dhexeeyaana loo wada joogo arrimo badanoo danaha muslimiinta oo dhan dadku way ka dhexeeyaan danaha muslimiinta maxaa yeelay danta muslimka ama danta islaamka qofay ugooni tahay ma jira dadka islaamka oo dhan bay ka dhexaysaa haddii wanaag laga hadlayo islaamka iyo diinta sida loo horumarin lahaa laga hadlayo qof arrintaa gooni uma lehe dadkoo dhan baa u leh dadkoo dhan ayaa u leh waana arrimo badan oo islaamka uu leeyaho dadka muslimiinta a ka dhexeeyaa jira sida jihaad haddii la aadayo dadkoo dhan bay ka dhexaysaa duulaam haddii la aadayo masaalix almuslimiin haddii masaajid la dhisaayo diin dadbarid hadday tahay madaaris islaami haddii la dhisaayo danaha muslimiinta ah qof gooni ulama jiro muslimkao dhan bay ka dhexaysaa iyagayna dan u tahay badbaadadoodii baa ku sugan iyo horumarkoodii iyo ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisu ajir iyo khayr wanaag ay ka helaan taasi markii laga hadlaayo loo fadhiyo danteeda loo duulayo loogu dagaalamayo had iyo jeer waxaa la doonayaa in laga amar qaato xilliga rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu joogay rasuulkaa laga amar qaadanay isagoon rasuulka uusan fasiixin qof inuu baxo uma banaanayn haddii marka maanta sidii oo kale ay tahay dadka muslimiinta ah meel ay joogaan qofka iyaga amiirka u ah in ay ka dambeeyaan danaha muslimiintana ay u wada joogaan aad bay iyadana muhiim u tahay oo waddadii lagu socdo waidaa kaanuu macahu calaa amrin jaamicin lam yadhabuu tafaraaruq ma ogola islaamka tafaraaruq ma ogola cod waaxid ah ayaa la ogoliyay sida nabigeena uu nagu tilmaamay jasad waaxid in loo yahay baa waxaa la doonayaa cod waaxid ana in la yeesho sawd waaxid ah jasad waaxid ah dan mid ah sidaasaa horumar lagu gaaraa laakiin qof walba siduu doono hadduu u dhaqmo sidaas iyada si horumar lagu gaarayaa ma aha si maslaxad ummaddu ugu sugan tahay ma aha si wadajir markaa waxa weeyan dana loogu gaari karaa ma aha sidaa daraaddeed baa waxaa la doonaya codku ha midaysnaado cududdu ha midaysnaato dantu mid weeyo ilaahay baa mid ka dhigay sida ilaah mid ugu dhigay ha loogu midoobo sidaana arrintu ay tahy sidaanay arrintu tahy kala tag lama ogola amaa qolada kala taga lagu eedeeyay oo qolada munaafiqiinta ah qolada munaafiqiinta ah iyagoo rasuulka ka amar qaadanin inay iska baxaan oo ay dhaqaagaan laa yasta'dinuka aladiina yu'minuuna biاllahi walyawmi alaakhiri أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرة وارتابت قلوبهم فهم في إذن طلب كود حتى إذن طلبوا عارية ما مرك قارن ويبقون تانو ويسي سيرتان سوكوي لها ماها أحزاب أنكو صومرني هلم إلينا هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا سوكوها اسمها إلهي مرك هورا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل الله يولون الأدبار مركا منافق وي in muslimiinta la garab maro la khilaafo dan guud markay jirto qole loo gooni yeedo sidaa daraaddeed waxyaabaha dhacayoo dhan dadka maanta inaysan caafimaad wada qabin ogaada ummaddii baa la baabi'inayaa waxaa lagu tumanayaa shacaa'irta islaamka oo dhan baa lagu tumanayaa dumarkii xijaabnaa baa la rafaadinayaa masaajidii baa waxaa laga dhigtay meel muusig lagu dhagaysto meel xitaa lagu saxarooday ka dhigteen markaasaa waxaad arkaysaa kuwoo leh danta muslimiinta ka dhexaysa wey kuwoo leh annagu arrintanama khusayso caqliga xagee ka yimid miyuusan ilaahay subxaanahu wa tacaala dhihin muslimiintu dhiiggooda waa mid nabigeena noo tilmaamay dhiiggooda waa mid dimadooda waa mid dhammaantood cirdigooda waa mid jisimkooda jismigooda waa mid kalama baxaanoo kalama tagaan muslimiintoo dhan wey bal waxaad arkaysaa marka kuwa meel wada deganaa isku luqada in markaa dhibaatadii iyaga ay isku fiirsanayaan marka waxaad meesha ka garanaysaa islaamnimo muslimnimo xalaal abaan jirin muslimnimo xalaal abaan jirin ma ogola islaamka kala tag kala bax ma ogola inuu midaysan yahay af iyo adinba uu ka midaysan yahay baa la doonaya wax walba adiga sheega laakiin markaad aragto shacaa'irka islaamka oo lagu tunto lagu tumanayo dhiiggaaga iyo damiirkaaga inuu dhaqaaqood ka dagaalanta wey wixii kale waa la isaga soo noqonaya laakiin heerkaas maanta ma taagno inamaa wax kale mahe almu'minuuna mu'miniintu aladiina dadkii way aamanuu rumeeyey billahi rabbiga xaqa lagu caabudaa warasuulihi rasuulkiisa rumeeyey waidaa goorta kaanuu ay ahaadaan calaa amrin amar dushiisa markay ahaadaan macahu waidaa goortii kaanuu ay ahaadaan macahu nabiga la jirkiisa calaa amrin amar korkiisa ay ahaadaan amarkaasoo jaamicin kulmiyo dan muslimiintoo dhan ay wada leeyihiin ah oo qof gooni uusan ulahayn lam yadhabuu mu'miniintu ma tagaan ma tagaan kama baxaan meesha xataa intii yasta'dinuuhu ay kaa idan weydiisanayaan ina aladiina kuwa yastadinuunaka ku idan weydiisanaya ulaaika kuwaas aladiina dadkii wey yu'minuuna rumaynaya bilaahi rabbiga xaqa lagu caabudaa wa rasuulihi rasuulkiisa fa idaa goorta ista'danuuka ay ku idan weydiistaan libacdi sha'nihim arrinkood arrin danahooda qaar ka mid ah fa'dan u ogolow ow idan liman ruuxa shi'ta adoonsido minhum iyaga ka mid ah wastakfir u dembi dhaaf dalab lahum iyaga allah u dembi dhaaf weydii lahum iyaga allah ilahay u dembi dhaaf weydii rabbiga xaqa lagu caabudaa in allaha alla kafuurun alla dhaafid badan raxiimun naxariistaaw لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا هيالنا دعاء الرسول رسولك يرمدي سأد يريسان بينكم إذن كدحدينا ka ducaa'i bacdikum qaarkii yeermadiisa oo kale libacdin qaarka kale uu yeeray qad waxaa dhaba yaclamu allah alle inuu og yahay aladiina kuwa yatasallaluuna siibsiibanayo minkum idinka idinka mida liwaadan markaa iyagoo gabanaya oo dhuumanaya kuwa siibsiibanaya falyaxdar ha digtoonaadeen aladiina kuwa yukhaalifuuna garab maraya khilaafaya can amrihi rasuulka amarkiisa khilaafaya an tusiibahum inay ku dhacdo fitnatun fitna inay ku dhacdo ow yusiibahum uu ku dhaco markaa cadaabun cadaab aliimun xanuun badan dhowr arrimood baa aayadda dhexdeeda ku jira awalan waxaa la yidhi haddii rasuulka aad u yeeraysaan ma banaana sidaad idinka isugu yeeraysaan oo kaleena isugu yeertaan annagu maxaan isugu yeernaa magacii oo qallalan iyo codkii oo kor loo dhigaa qofku markaad u yeeraysa loogu yeeraa heblaayoy hebelow magiciio qallalanoo waxba aanay ka horraynin ayaad ku dhawaaqaysaa isla markaana codka kor baad u qaadaysaa labaduba marka rasuulka loo yeerayo lama ogola maxaa yeelay yaa muxamed ma dhihi kartid qur-aanka markaad fiiriso dhammaan waa ku jirtaa nabi maxamed alayh salatu salaam magaciisa qur-aanka waa ku jira laakiin iyadoo xarfu nidaa wa tanbiih laga hormariyey nida iyo tanbiih isagoo laga hormariyey yaa ay laga hormariyey oo muxamed yaa muxamed may qur-aanka uma jirto wamaa muxamedun waa ku jirtaa في sورة محمد oo kale مgciisa نب محمد عليه الصلاة وسلام waa ku jira ma kاna محمد أbا أحد من رiجاaلكم baa ku jirta لakiن xرفu نida وتنبيه kama horeya xرفu نida وتنبيه marka laga hormariyo qur'aanka inta ku soo aroorto dhan laba umid wey ya أيuهa الرasuuل ya أيuهa النبي يا أيuهa النبي لma تxرم يا أيuهa النبي إdا طلقتم النساء يا أيuهa المزمل يا أيuهa المدثر يا أيuهa الرasuuل بلغ yaa ayuha rasuulu laa yaxzunka aladiina ilaahay subxaanahu watacaala markuu rasuulkiisa u yeeraayey alrasuul wuxuu ugu magacaabay rasuul iyo nebi iyo maaragtay muzammil ayaa rabbi subxana watacala xarfu niddaa markii uu ka hormarinay ugu dhawaaqay yaa moxamed kuma jirto qur-aanka waxaa la diidan yahay in markaa la yidhaahdo yaa moxamed tan lama ogola laa tajcaluu ducaaa arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacda tan labaad idinka markaad isu yeeraysaan baa rabbi subxaana watacala naley codkaad kor isugu dhigtaan lama ogola nabiga calayhi الsalaatu wasalaam in codka kor loogu dhigo fii xayaatihi wa bacda mamaatihi intuu noolaa lama ogolayn markuu dhintay ka gadaalna lama ogola maxaa yeelay sidoo kale sunnadiisa meesha lagu haya in lagu dhawaaqo la qusquslo la ciyaaro la boodboodo la qayliyo lama ogola in laga edab qaataa wey masjidkiisa haddii lagu jirana sidaasoo kale inaan la dhawaaqin oon la qaqaylinin wey ilahi subxaanaه watacaala markuuna faray fi suuraة اlxujuraat ya ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiy sidaa daraaddeed baan la ogolayn labadaa arrimood in codkana kor loo dhigo haddii loo dhawaaqayona ya ayuha ya muxamed inaan la dhihin inaan la dhihin haaniyan waxaa kaloo ku jira ilah wuxuu yidhi kuwa siibsiibanaya waan oga aladiina yatasallaluuna minkum liwaadan iyagoo gabanaya kuwa siibsiibanaya ilaahay subxaana watacaala waa ogiy yaa layska qarinayaa ilaahaygii wax walba ogaa idinka idin abuuray waxaad ku hadlaysa iyo ficilkaad samaynaysaba makhluuqiisa ay yihiin inaad iska qaraysaa khalad qalbigaaga waxaa ku jira uu og yahay rabbukum aclamu bima fii nufuusikum naftiinu waxaa ku jira rabbi ogi waraqad khalaqna linsaana wanaclamu maa tuwasuusu niyad xumadan kugu jirto iyo idankan beenta kaa ah ama dhuumashadan aad dhuumanaysa ilaahay subxaana watacaala waa kula socda haddii aad idan weydiisatay laakiin daacad aanay ka ahayn waxa naftaada maa tuwasuusu baa ilaahay ogi haddaad dhuumatayna ficilkan aad samaynaysaa ilaahay qad yaclamu allahu aladiina yatasallaluuna minkum yaad wax ka qarinaysaa khaaliqii adiga ku abuuray wey sidaa daraaddeed ayaan la ogolayn in ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad dhagarta inaanad isku dayin arrintu hadda munaafiqiintiiba arrintooda laga hadlaya laakiin caam waxaa soo gelaya amar alle ku siiyey haddaad xeeladaysato arrintu waa soo gelaysaa wuxuu doona ha noqdo shareeca qur'aanka kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga ku xusan lays amray layska doonaya matluub ah haddaad xeeladaysato noocay doontaba ha noqotee maaha jihaadka oo keliya haddaad xeeladaysato xaalkaada waa lala socda lama ogola in la xeeladaysato wixii alla keenay inaad ku qanacdo daahiran wa baatinan tanaa waajib ah waadna ku khasban tahay adoo weliba naftaada diib ay tahay oo ay raalli ka tahay oo aad ku raaxaysanaysid oo aad jeceshay baa la doonaya amaa laakiin haddaad xeeladaysi gasho xaalkaaga ilaahay waa la socdaa jihaadka oo keliya maaha sharci walbo ilahay xaggiisa yimid haddaad isku daydo inaad xeeladaysato xaalkaada waa laoga xaalkaada waa lala socdaa waxaa xiga waxaa noogala digay inaan rasuulka la khilaafin haddii la khilaafana dhibaato dhacayso khilaafka rasuulka la khilaafaa muxuu noqonayaa khilaafka rasuulka la khilaafaa wuxuu noqonayaa waddadii caddayd ee ilaahay dushiisa ku dejiyey ee yidhi uma jacalnaaka calaa shariicatin min alamri isagana la yidhi fatabichaa haddaadan waddadaa marin rasuulka waad khilaaftay waad garab martay rasuulka waad khilaaftay waad garab martay haddaad rasuulka khilaaftana allaad khilaaftood garab martay maxaa yeelay rasuulka waddada uu dadka ugu yeedhay inay maraan u amray waa tii ilaahay raalliga ka ahaa haddaad rasuulka adeecdo allaad adeecday haddaad rasuulka khilaafto alla waad khilaaftay rasuulkiisana waad khilaaftay sidaa daraaddeed baa haddii rasuulka la khilaafo fitna ay dhacaysa inta qur'aanka ku soo aroortay alli rasuuloo la garab mara waxa ka dambeeyana cadaab iyo halaag iyo dhibaato weyn sida halkanba loo yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliimuhim waxa maanta dhacaya iyo dhibaatooyinka iyo mushkilaadaha jirana cillad kale meesha ma taalle khilaafkii rasuulka sunnadiisii la garab maray iyo diintii dhibaatadii ka dhalatay baa mushkiladii lagu dhex jira ilaahay la garab maray la nacay xukunkan alla soo dejiyey in la qaato lagu dhaqmo wixii ka dhashay ciqaabteedii unbaa ummadda haysata rabbi muxuu leeyay ina aladiina yuxaaduuna allaha wa rasuulahu ulaa'ika fi ladalliin ina aladiina yuxaaduuna allaha wa rasuulahu ulaa'ika fi ladalladiin fi ladalliin ama ina aladiina yuxaaduuna allaha warasuulahu kubituu kamaa kubita aladiina min qablihim waqad anzalna aayaatin bayinaati walilkaafiriina cadaabun aliim cadaab muhim ama rabbi subxaanahu watacaala noogu sheegay yidhi ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره إلا كرب مرة الخلافة معه أمر كيسا رسولك عليه الصلاة والسلام الخلافة معه kitaabka markii laga tego sunnada laga tegay dhibaatada dhacday wax kale maaha allih rasuul baa la garan maray falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim alaa ina lilah alaa hooyay ina lilah alla keligii baale ma unka fi samaawaati ciraryaal ku sugan waalardi dhulalyaal ku sugan qad waxaa dhaba yaclamu alla in uu og yahay maa waxa antum idinka calayhi dushiisa aad tihiin waxaad dushiisa tihiin alla waa ogyahay wa yowma maalina rabbi waa idin og yahay yurjacuuna la celinaya wa yowma maalina alla waa ogyahay maalinna waa ogyahay yurjacuuna la celinaya khalqiga iyo uunka ilayhi alla xaggiisa loo celinayo fayunabi'uhum wuxuu alle u sheegi doonaa uu warrami doonaa bimaa waxa camiluu ay sameeyeen wallaahu rabbiga xaqa lagu caabudaa bikulli shayin wax la arka dhammaantii caliimun alla yaqaano u aqoon badawo waxaa suuradda lagu gebagabeeyey awalan suuraddu waxay ahayd suurad aada u axkaam badan min bidaaya ilaa nihaaya suurad ay ka buuxdo axkaam bay ahayd sidaa daraaddeed baa suuradda waxaa lagu gebagabaynayaa axkaamtaas iyada ah ee la idiin faray laga soo bilaabo suuradda awalkeedii iyo casharkii caawa aan akrinaynay inta u dhaxayso waxa axkaam ah ee amar iyo nawaahi iyo masaaliix danahaaga ee lagaala hadlaayo iyo taxdiir digitaan lagu digayo inta ku sugan haddii lagu dhaqmo iyo haddaan lagu dhaqminba xaaladaad ku sugantah ilan qofka labadaan u wey amarka la siin qaati inuu diido haddii aad qaadataan oo amarkii dushiisa aad ku sugantihiina rabbi waa idiin ogi haddaad diidaan oo aad qaadan weydaan waxaad ku sugan tihiin diidna rabbi waa idin ogi maxaa marka ka dambeeya waciid adag baa ka dambeeya oo la yidhi ilaahay xaggiisaa loo noqon doonaa maalinkaa alle xaggiisa loo noqon doonaana rabbi waa uu og yahay qof walbo wixii lagu faray ee diinta lagugu faray inaad yeeshay iyo inaadan yeelin maalintaad aakhira tagta camalkaagii bay ka mid yihiine waa lagu hordhigaya waana lagu warramaya wixii ka dhasha ama waa lagugu ciqaabayaa ama waa lagugu jannaynaya wax u dhexeeya ma jiro haddaad baari noqotay abraar ku darantood madax fududaho waxaan alla amray aad qaadato baari baa taho markaa waxa weeyaan waa lagu cafiyey jannaad gelaysa haddii aad yeeli weydood madax adkaatood caniid adag tahayna madax adag tahayna ciqaab baa ka dhalato xaalkaaga waa la ogyahay wixii adiga aad samaysay unbaa laga abaalmarinaya marka fayunabiuhum bimaa camiluu fayunabiuhum bimaa camiluu alaa ina lilahi ma fi samaawaati walard qad yaclamu alla waa ogyahay ma waxa antum idinka calayhi dushiisa aad tihiin calayhi dushiisa waxaad tihiin waa idin ogyahay maxaa yeelay ilahay xaaladeenao dhan buu la socdaa wamaa takunuu fii sha'nin wamaa tatluu minhu min qur'aan walaa tacmaluuna min camalin إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء في سورة يونس markaasaa rabbi yidhi ma antum calayhi waxaa dushiisa ku sugantii waa laydin ogyahay wa yowma maalina waa ogyahay yurjacuuna la celinayo uunka ilayhi alla xaggiisa loo celinayo fayunabbihum waxaa alla uu warramayaa bimaa wixii camilu ay sameeyeen wallahu rabbiga xagga lagu caabudaa bikulli shayin wax la arka dhammaantii caliimun alla yaqaana wey yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xagga rumeeyayow liyasta'dinkum ha idin idan weydiisteen aladiina kuwa malakad ay hanatay aymaanukum midigyaalkiinna oo addoommadiinni ah waladiina kuwiina ha idin idan weydiisteen lam yabluquu aanan gaarin alxuluma qaangaar oo minkum idinka xurta idin ka mid ah halaata maraatin saddex goor ha idin idan weydiisteen saddexdaa goor maxay kala yihiin min qabli salaati alfajri salaada fajr salaada subax intaanay soo gelin ka hor kuwa addoonta idin ah iyo carruurta aanan qaangaarin markay idin soo gelayaan idan la-aan yaysan idin soo gelin waxiina goortiina ha idin idan weydiisteen oo idan la-aan yaysan idin soo gelin tadacuuna aad dejinaysaan hiyaabakum dharkiina min adahirati hargalma daraaddeed aad u dhigaysaan oo kulayl intuu yimid oo dhulku kulul yahay markaa waxa weeyaan xilliga qayluulashada ood markaa dhar bedelanaysaan markaana ha idin idan weydiisteen wa min bacdi salaati alcishaai salaada cisho markii la dukado oo laga baxa ka gadaalna ha idin idan weydiisteen oo idan la-aan yaanay idin soo gelin halaatu cawraatin cawrayaal saddexa bay idin yihiin lakum idinka laysa ma ahaanin calaykum dushiinna walaa calayhim adeegtadaa dusheeda junaaxun dembi bacdahunna saddexdaa wakti ka gadaal dembi ma ahaanin hadday idin soo galaan maxaa yeelay tawaafuuna kuwa wareegid badan weeye calaykum dushiinna bacdukum qaarkiin baa calaa bacdin qaarka kale dushiisa ahaaday oo kalama maarantaan waad isku dhex jirtaan idinkii carruurtii adeegtadii wixii o dhan kadaalika sidaasa yubayinu allah alla caddaynaya lakum idinka al-aayaati idinku caddaynaya wallahu rabbiga xaqa lagu caabudaa caliimun alla aqoon badan xakiimun maamul wanaagsan wey waidaa goortii carruurtii waa weynaatayna waa kuwaan ayaga xalkooda xagga saqiiray ahayna waa laga hadla oo ma qaangaarin iyagoo qaangaarayna waa kuwaana waidaa goortii balaga alatfaalu carruurtii ay qaangaaraan oo minkum idinka idinka mid ah alxuluma waidaa goortii balaga alatfaalu carruurtii ay gaaraan oo minkum idinka idinka mid ah alxuluma qaangaar falyasta'dinuu ha idan weydiisteen kamaa sidii ista'dana ay u idan dalbayeen aladiina kuwa min qablihim iyaga ka horreeyey oo ayadii xagga ahayd bay ku darmayaan kadaalika sidaasa yubayin allahu alla caddaynaya lakum idinka aayaatihi aayaadkiisa u idinku caddaynaya wallahu rabbiga xaqa lagu caabuda caliimun alla aqoon badan xakiimun maamul wanaagsan waalqawaacidu kuwa furfariistay oo min annisaa'i haween ka mid ah allatii kuwaasoo laa yarjuuna aanan rajaynaynin nikaaxan guur falaysa ma ahaanin calayhina dushooda junaaxun dembi an yadacna in ay dhigaan hiyaabahunna dharkooga غayra mutabarijaatin iyagoon is muujinaynin biziinat iyagoon muujinaynin biziinatin qurux aanan muujinayn laakiin wa an yastacfifna inay xijaabkooda qabaan oo ay dhowrsanoodaan ayaa khayrun u khayr badan lahunna iyaga wallahu rabbiga xaqa lagu caabudaa samiicun alla maqlid badan caliimun aqoon badan wey laysa ma ahaanin cala alacmaa indhoola dushiisa xarajun dembi iyo dhib ma aha walaa cala alacmaa indhoola dushiisa xarajun dhib iyo dembi walaa cala alacraj midkaan naafada ah dushiisa ma ahaanin xarajun dembi iyo dhib walaa cala almariidi midkaan xanuunsanayana wax dhiba dushiisa ma ahaanin xarajun walaa calaa anfusikum nafafyaalkiina dushooda ma ahaanin dhib iyo dembi an ta'kuluu inaad cuntaan min buyuutikum guryihiinna xaggooda aad ka cuntaan ow buyuuti aabaa'ikum aabbayaalkiin guryahooda aad wax ka cuntaan ow buyuuti ummahaatikum guryaha hooyooyinkiin xaggooda aad wax ka cuntaan ow buyuuti ikhwaanikum walaalihiin guryahooda aad wax ka cuntaan ow buyuuti akhawaatikum walaalihiin gabdhaha ah guryahooda aad wax ka cuntaan oo buyuuti acmaamikum adeeradiin guryahooga ragga aad wax ka cuntaan oo buyuuti cammaatikum eedooyinkiin guryahooga aad wax ka cuntaan oo buyuuti akhawaalikum abtiyaalladiin guryahooga aad wax ka cuntaan oo buyuuti khaalaatikum habaryadyaaladiin guryahooga aad wax ka cuntaan ow maa shay aad wax ka cuntaan malagtum aad hanateen mafaatixahu furayaashiisa ow sadiiqikum saaxiibadiin kalsoonida idinka dhexaysa guryahooda inaad wax ka cuntaan dembi ma ah laysa ma ahaanin calaykum dushiina junaaxun dembi an ta'kuluu inaad cuntaan jamiican idinkoo wada jira ow ashtaatan si kala tagtagsan oo qof qof aad wax u cuntaan faidaa dakaltum haddaad gashaan buyuutan aqalo fasallimuu salaama calaa anfusikum nafafyaalkiina salaama taxiyatan salaam min cindi illaahi alla agtiisa ka ahaatay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh mubaarakatan la barakay dayibatan wanaagsan arag intay wadato alla agtiisay ka ahaatay waa mid la barakeeyey allah wanaag ku tilmaamay waxa ka wanaagsan waa mahay waxaan kale la sheegayaa wax jira ma ahad qiimina ma laha qof muslima haddaad tahay salaanta keliya alla raalli kaaga yahay duco aad ka helaysid ajir aad ka helaysid ilaahay buuggaaga kugu qoraya xasanaad tan wey tan wey waa tan wey taxiyatan salaan min cindi illaahi alla agtiisa ka ahaatay mubaarakatan la barakeeyey dayibatan wanaagsan kadalika sidaasa yubayin allahu alla cadaynaya lakum idinka alla aayaadku idinku cadaynaya lacalakum mudnaantiina marka waxaad mudantihiin haddaad axkaamtaa qaadataan taxkiluuna inaad wax karataan oo aad badbaadaan inamaa wax kala mehe almu'minuuna mu'miniintu aladiina dadkii wey aamanuu rumeey billahi ale warasuulihi rasuulkiisa rumeeyey waidaa goorta kaanuu ay ahaadaan macahu nabiga la jiridiisa calaa amrin amar dushiisa ay ahaadaan jaamicin kulmiyo dadkao dhan ururiya lam yadhabuu ma tagaan xataa intii yasta'dinuuhu nabiga ay ka idan dalbaan ina aladiina kuwa yasta'dinuunaka ku idan weydiisanaya ulaa'ika kuwaas aladiina dadkii wey yu'minuuna rumaynayay bilaahi rabbiga xaqa lagu caabuda warasuulihi rumaynay faidaa goorta ista'danuuka ay ka idan dalbaan libacdi sha'nihim danahooga qaar fa'dan u idin liman ruuxa shi'ta aad doontid oo minhum iyaga ka mid ada ikhtiyaar la nabiyow kaa doonta u idin wastakfir u dembi dhaaf weydii allahuma iyaga allah rabbiga xaqa lagu caabudaa ilahay u dembi dhaaf weydii adigu dembi dhaaf ma ilaahay u dembi dhaaf weydii w in allaha alle gafuurun alla dhaafid badan raxiimu naxariista wey laa tajcaluu ha yeelina ducaa rasuuli rasuulka yeermadiisa baynakum idinka dhexdiina ka ducaai bacdikum qaarkiin yeermadiisoo kale bibacdin bacdan qaarka kale u yeeray qad waxaa dhaba yaclamullah alle inuu og yahay aladiina kuwa yatasallaluuna siibsiibanaya minkum idinka idinka mid ah liwaadan iyagoo markaa gabanaya dhuumanaya oo maxay ku dhuumanaya geeda ku gabad bay haayaan qof istaagay ku dhuumanayaan mid kaloo munaafaqa qoorta ku qarinaya waxaasoo dhan dhuumashaal lama ogola yaad wax ka qarinay allihii ku abuuray lagama dhuuman karo falyaxdar amar baa yimid ha digtoonaadeen oo ha isjireen aladiina kuwa yukhaalifuuna garab maraya can amrihi rasuulka amarkiisa an tusiibahum inay ku dhacdo fitnatun fitna inay ku dhacdo u yusiibahum uu ku dhaco cadaabun cadaab aliimun xanuun badan alaa hooya ina lilah alla keligiibaa leh maa uunka fi samaawaati ceraryaal dhexdood ku sugan iyo wamaa uunka fi lardi dhulalyaal dhexdood kusu iyo walardi dheh dhulalyaal dhexdood ku sugan qad waxaa dhaba yaclamu alla waa ogyahy maa waxa antum idinka calayhi dushiisa aad ku sugantihiin xaaladaad ku sugantihiin ilaahay waa ogyahy waxaa laydin amray daacad inaad u qaadateen iyo inaydan daacad u qaadan qalbiga inuu idinka dhaadhacay afka keliya uu yahay ilaah waa ogyahay inaad yeesheen inaadan yeelin xaalkaad ku sugantihiin noloshiinu siday tahay xaaladiina o dhan baa laga warhaya waxaa dushiisa ku sugantihiin wa yowma maalinna waa ogyahay yurjacuuna la celinayo unka ilayhi ila allah alla xaggiisa loo celinayo fa yunabi'uhum wuxuu u warrami doonaa rabbi subxaanahu wa tacaala uunka bimaa waxa camiluu ay sameeyeen wallahu rabbiga xaqa lagu caabudaa bikulli shayin wax la arka dhammaantii caliimun alla u aqoon badan wey wallahu subxaanahu wa tacaala aclam